dowladani ayaa loo soo xiray qaybaha kala duwan dadka ku shaqaysta xirfadaha kala duwan waxaana tiradoodu gaaraysay in ka badan toddobaatan ruux oo isugu jiray geerishlayda daroowalada bajaajta dadka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka iyo kuwa kale waxaana ay dowladda ku qaateen duruus kala duwan munaasabadda xiritaan u ahayd dowladda ayaa ka dhacday degmada saaku waxaana kasoo qaybgalay hormuudka bulshada oo ay ka midka yihiin odayaasha dhaqanka naqibka guud odayaasha jubbada dhexe malaaqbiyey ayaana xiritaanka dowladda kelimaad ka jeediyey ardayda ee dowlada qaadatay ee toddobaada maalmood xilli roobeed lakajar dhiiqa wlib iyoona dhabar adeegi iyoona meel jazaakum allahu khayra wajisa waxsan cali waktiga isin fadhiidan ilaahay khayrsiga bedela daqmarka intan ku baha ee dadka ma maleeyay harakada ma roogday muddo labaatan sanaka dhow walayna sheegay daasu kulli maclum laakiin wala maal walba dowlad la cusboonaysiya may wahaa faras kusoo rora waa ululka daraw may waa in iyo daroora faday wala maal walba dowlad haasinka nagaw may la faday inay walakaasan war ka dartan todobaata qof haddii wanaagsanaata ki garaashroogii shan wala subiyo wala insheega waan safaylan dhagam ki mootada kis mootada ka qaada usiinasa islaano na dhagam xilliga salaada rooji tukoyar ee wanaagsa wanaag sheega ki kawaanka roogi dadka wala kugadadaw inuu qadariyo hadhawaay miisaankana isku saxa waa nicmo ogda marka ilaahay yaa ka mahadsan gebagabada munaasabadda waxaana la hadalnay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda diiniga ee uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saakow magacay waa cabdiraxmaan halkan waxaa ku qaadanay tuuro oo todobaberi noo socotay oo ku saabsaneed faliilada cilmiga ay leedahay marka dowladda intaas ayaa ku saabsaneed kun caaliman oo mutacaliman ow saamican walaa takun raabican dowladda marka waxay ku saabsaneed in cilmiga la barto mar weliba maxaa ladhi jiray een la faa'iidaysto dadka ii shagacan dowladda qaatay in deriskoodii dadki maxaa la dhihi jiray suuqi nin weliba shaqadii uu lahaa in qofka deriskiisa uu ku bilaabo oo maxaa la dhihi jiray faafinta diinta ilan qof xil ka saaran ummadda dhan ayaa xil ka saaran marka dowladeena intaas ayaa ku saabsaneed waayadii u dambaysay waxaa si dardar leh uga socda degmada saakow howlaha dacwo uu wado maamulka islaamiga ah bulshada qaybaheeda kala duwan ayaana si diiran u soo dhoweeyey